golaha la saasaan colaadeed baa jidha labada dhinacba gur gurmad baa u socda aad iyo aad bay ukacsan taha joogu laakiin hadda xabadda waa istaagtay dad badanna waa ku dhintay oo shacab ah khasaaraha labada dhinacba khasaaraa soo gaaray aad iyo aad xaaladooda aad iyo aaday uxun tahay meeshii waa dadkii waa shacabka waa ka yaaceen waxay aadeen meel yidhaahdo beeqlo intii badnayd wax yar oo farakuturisaa ku haray marka dhibaatadaasaa taagan haddana wax oo waawaanana ma aragno kolleyta dhibaatadan ilaahay baa naga qaadi kara ummadda soo madaxweynaha soomaaliyana waxaa ka codsanayaa in arrintaa lasoo farageliyo hadda kahorna idaacadda waa ka hadlay wax jawaaba iyo wax oo oo oo oo xaggiisa nooga imaado ama etoobiya ama dhankaana midnoomaana aada umahadsan tahay